ahlan wasahlan marxban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacala barakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm codsa gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada arrimaha gargaarka banaadnimada ee qaxootiyada oo xiliyadan waqtiyadan oo kale aad ka dhegeysataan star f m codsa gobolka waqooyi bari iyadoo markaas inii soo mareysa qeybta markaasi hogaanka subax waliba dhegeysta maalin waliba talaada ah waxaa alaban ina socodsa anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal dhammaantiin waxaan filayaa si caan oo qurux badan inaa kusoo wada kacdin una dhegeysaneysaan star f m codsa gobolka waqooyi bari dhegeyst waxaana talaada waliba markaasi kusoo qadanna waxyaalaha markaasi heedaha qarabada midoobay ay soo saaraan markaasi ku saabsan dadka markaasi qaxootiyada dadka barakacayaasha iyo sidoo kale kuwa markaasi u baahan arrimaha gargaarka biniaadanimada waxyaalahaas ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaa si aan markaasi isla gurfayno sidoo kalena aan xogta markaasi dhammaystiran aan u siino sida markaasi hay-adda qaxootiyada adduunka mahayadda markaasi u xilsaaran qaxootiyada u n c r waxyaalaha qoraaladeeda markaasi facebookageeda markaasi twitterka sidoo kalena dhanka ee markaasi websaytyada ay soo dhigayso dhegeystayaal hay-adda sidoo kale socdaalka adduunka i o m ta hay-adda markaas u qaabilsan u n ocha ee markaasi biniaadanimada iyo weliba hay-adda caafimaadka adduunka w h o hay-adda beeraha faw iyo hay-adda sidoo kale u qaabilsan cunada adduunka w f b hay-adaha markaasi kala duwan ayaa markaasi soo qabadana dhegeystayaal si aan xogta markaasi dhammaystiran aan u wada helno oo markaasi aan ugu gudbino dadka markaasi ee quseeya danaya arrimaha markaasi qaxootiyada biniaadanimada iyo weliba gargaarka dhegeysta dhammaan iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan dhegeysa hay-adda markaasi qaramada midoobay waxaana markaasi ay soo dhigayso sida wadamada markaasi philipiin waxaad maqli doontaan wadanka soomaaliya iyo sidoo kale suudaan waa koonfurta suudaan ayaa maqli doontaan syria ayaa sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal yuliba ah hay-adda markaasi beeraha afaw warbixin ay soo saartay arrimaha ku saabsan yemen iyo sidoo kale wadanka soomaaliya warbixinada iyo weliba dhibaatada markaasi taagan ay ka haysato laakiin marka hore iyo ogolaada dhegeystayaal inaan ku bilaabo wadanka philipiin hay-adda oja waxay markaasi sheegtay in maamul goboleedada iyo weliba kuwa markaasi deegaanada dabcan ay u hogaaminayaan sida markaasi hay-adda qaramada midoobey qeybta markaasi u n oja ay ku sheegayso in jawaabta rasmiga dabcan duufaanta halkaasi rayaan ay markaasi si deg deg ah oga falcelinayso qiyaastii hal dhibic sideed milyan oo qof ah oo markaasi ku nool in ka badan saddex kun oo tuulo ah ayaa markaasi ay saameysay duufaan xoogan wadankaasi philipiin ay ka dhacday dhigis iyadoo lix boqol soddon iyo kow kun oo qof ay ku barakaceen inta badan barakacyaasha waxaa markaasi lagu martigeliyay in ka badan ilaa iyo laba kun oo xarumo oo dad markaas daadgurayn xoogan ee wadanka philipiin ay isla kaashaneen hay-adaha markaasi qaramada midoobay iyo weliba hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-ada markaas u qaabilsan u n ocha ay markaas markaas ay ka qayb galeen sidii markaas dadka loo badbaadin lahaa waa qiyaas markaas ay hayda sheegtay hal dhib sideed milyan oo qof ah ku nool in ka badan saddex kun oo tuulo ah ay markaasi saameynta xoogan ay soo gaartay iyo kuwaas lagu sheegay barakacayaasha tira markaasi kor u dhaafayso kow iyo soddon waa lix boqol kow iyo soddon kun oo qof ah oo barakaceen in ka badan ilaa barakacayaasha waxaa markaasi lagu martigeliyey laba kun oo xarumo oo markaasi daadgurayn ah ee markaas wadanka philipiin ay dadkaasi dib udejin ama dhibaatada markaasi duufaanta ku rufatay rey ay wax kaga qabanayso jawaabaha markaasi laisku dabariday ee hay-adda qaramada midoobay ururada markaasi dowliga ahayn iyo weliba waa kuwa howlwadeenada markaasi iyo dadka markaasi ganacsatada gaarka ah ama ganacsiyada gaarka ah sida markaasi ay socdaalka waa sida markaasi u socda howlaha howliga ama sidii markaasi wax looga qaban lahaa dabeelada xoogan ay dadka deg dega ah wargelin loogu bixinayo ayaa markaas liskaga kashanaya iyadoo lacag hoy markaasi dadka wax loogu qabanayo sidii wax loogu qaban lahaa meel ay markaasi hoy ka helaan caafimaadkooda cuntada iyo weliba ilaalinta arrimaha markaasi fayadhoorka jawaabaha kaafilcelinta nafaqada ayaa markaasi sheegay in dadkaasi u baahan yihiin arrimo badbaado ah waxaa sidoo kale hay-adda qaramada midoobey qeybta markaasi u n oja waa kuwa markaasi howlwadanada bini-aadinimada ah oo markaasi ka howlgala wadanka philipiin waxay markaasi ay leeyihiin inay ku jiraan kuwa ugu yaraan toddoba markaasi hay-adood oo markaasi qaramada midoobe ka kala socdo lix iyo toban n g o ah oo caalami ah weliba kuwa markaasi maxaaliga sidoo kale markaasi gacan xoogan ka geystay qiimeynta baahida markaasi deg deg ah loo baahan yahay sidii markaas wax looga helo looguna maareeyo dhibaatada markaasi wadankaasi ku dhufatay philipiin weliba qeybta markaasi duufaanta rey dadka markaasi aada u tiro badan ay ku barakaceen kuwaasoo gurmud deg deg ah loogu baahay sidoo kalena laga codsanay qaramada midoobey in dhankaasi usoo jihaysato sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatada markaasi ku dhufatay waxaa sidoo kale loo marayaa qeybta markaasi shaqaalaha iyo weliba howladanada dadkaasi halkaasi ka howlgelaya si aan loogu mariyo in ay helaan dadkaasi hoy iyo caafimaad iyo cunto markaas iyo weliba ilaalinta howlaha markaas jawaab celinta deg deg ah nafaqada markaas loogu dulayo in caruurta iyo dadka waayeelada markaas loogu badbaadiyo war qoraal oo markaas uu soo saaray shalay iskuduwaha qaramada midoobay ee gargaarka biniaadamnimada philippine gustavo gontela waxaa markaas ay la wadaagtay dhambaal markaas midnimo ay weliba taageera markaas u muujinayaan hay-adaha qaramada midoobey dadka markaas reer philippine kuwaasoo loo sheegay inay markaas dhibaatada ay la qeybsanayaan iyo weli murugada dhibaatada xoogan ay ku dhufatay duufaanta fai waa duufaanta ray dhegeystayaal kuwaasoo la sheegay in dad aada u tiro badan ay guryahooda kasoo barakaceen sidoo kale iminkan meelo kale ay dhibaato ka haysato ee la dejiyey ama dibadejin xoogan loogu sameeyey iyadoo markaas la sheegaya in duufaamaha duufaanadaasi ay markaas looga digay dadka kale inay sii gaarto ama saameynteeda ay kusii dhufato waxa uu sheegay in qaramada midoobey iyo weliba kooxda dalalka iyo weliba bini-aadnimada ay kala qeybsadaan ama sidoo kale ay kala shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladaha ama dowladda si markaas loo xaqiijiyo taageerada waqti looga waqti loogu talagalay si wax loogu qabto loona badbaadiyo waxna loogu qabto taageero xoogan loo fidiyo wadanka philipiin waa dabcan dalabaadka muhiimka ah ee markaas qaramada midoobey ay dalbanayso ayaa ah in markaas muhiimka sidoo kalena la daboolo baahiyada markaasi soo food saartay wadankaasi philipiin iyadoo sidoo kale mar weliba duufaanadaas ay kusoo noqnoqoto dhegeystayaal waa dad markaasi iminkan dad aada u nugul sida hay-adda qaramada midoobey qeyb markaasi dambaal ah ay markaasi midnimo ugu taageerayso sidoo kalena iyo isku duubnaan ay markaasi hay-adda qaramada midoobey u sheegayso wadanka philipiin inay garab taagan tahay wakhtigan adaga markaasi lagu jiro duufaanta rey maxalli ahaan loo yaqaanayo odete ayaa markii ugu horreysay soo degtay lixii tobankii disembar gobolka suriyago del norte ka hor intaysan markaasi ku gudbin bartamaha koonfurta philipiin gaar ahaana jasiiradda markaasi vizazias iyo weliba mindano mindanano mindanao ayaa markaasi intay kusoo degeen dhegeysta duufaantaasi maxalliga markaasi loo yaqaano odete ayaa markii ugu horreysay soo gaartay lixii tobankii disembar isla bishan aynu ku guda jirna dhegeysa labada kun koo iyo labaatankii gobolka waa surigao waa surigabo del norte ka hor intaysan markaas u gudbeen bartamaha koonfurta the central southern iyo sida ku qoran dhegeysa philipiin waa gaar ahaana jasiiradda markaasi loo yaqaano visayas iyo sidoo kale mindanao isagoo markaasi arrimahan ka hadlaya hay-adaha dhanka qaramada midoobey uweyn filipino grandi waxayo markaas isagoo sheegay ka imaanayso duufaanta waa kulayl ahaan markaasi qaaday duufaan weyn saacado gudahooda markaasi ku socotay rey wuxuu markaasi keenay roobab mahiigaan ah oo halkaasi ku dhufatay dabaylo rabshado watana sidoo kale ama dhibaato watana ay ku dhufatay dhulgo xoogan oo halkaasi ku dhufatay duufaano kor u kacayo sidoo kale sarakacooda biyaha kor u qaadayo ayaa markaas dadka ku soo habsanayay taasoo saameysay sagaal dhul go ah oo toddobaad gudahooda markaasmarkaas dhibaato ay kasoo gaartay dadka halkaasi ku dhaqan sida qoraal markaas ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey ee doonaysa in baaritaanada markaas iminkan ay ku guda jiraan sidoo kalena dadka wax looga qabanayo gelitaanka meelaha markaas ay dhibaatada markaas ay saameysay ayaa mid adag ah sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso warbixin ay soo saarto iyadoo markaas la xiray ama la burburiyey isku xirka wadooyinka ama sidoo kale ay burbureen raalli ahaade ay burbureen wadooyinka markaas isku xiro iyo weliba rabshado xoog waa wadooyinka halkaas iyo weliba dekedaha iyo garoomadaha diyaaradaha ayaa markaas xakad weyn ku imaaday sida qaramada midoobey qaybteeda markaas ku sheegayso isku socodka oo aada u xumaaday ayaa markaasi sababtay duufaanada markaas rey kuwaasoo sheegtay in dad aada u tiro badan ay ku barakaceen guryahooda iskudubaha dadka deegaanka iyo weliba kuwa waa arrimaha gargaarka biniaadamada gonsalazes ayaa booqan doona jasiiradda maanta waa dabcan waxay shahayda qaramada midoobey sheegayso iyadoo isla kaashanayaan hay-da qaramada midoobey waxay markaasi dowladda philipiin ay booqan doonaan deegaanada jasiiradda deegaankaasi sida denangat laba iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka bishan disembar si ay u indhaindheeyaan una soo arkaan xaaladaha halkaas goobtaasi ka taagan dowladda philipiin waxay markaasi aqbashay kooxda wadanka biniaadinimada sida biniaadinimada wax loogu qaban lahaa looguna lahaa kaalmo markaasi caalami ah kuwaasoo sheegtay in markaasi loo soo mari doono hay-ada qaramada midoobey qeybta markaasi arrimaha gargaarka ee markaasi u xilsaaran ee loo yaqaano u n o ja dhegeystayaal waa dabcan kaalimaha iminka la doonaya in wax looga qabto duufaanada xoogan iyo weliba dhibaatada markaasi wadamadaasi ka taagan dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada ah ayaa markaasi ku guda jirnaa dhegeystayaal kaga hadlaynaa saaka waxaan markaasi aad ka dhegeysanaysaan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaana markaas iminkan sii eegi doona sii fiyan doona sidoo kale isla fiyan doona sii gorfayn doona arrimaha kale oo markaas taagan xaaladaha markaas wadamada dhibaatada ka taagan sida koonfurta sudan iyadoo aan fiirin doono waxyaalaha markaas iminkan qaramada midoobay sida qaar ay waxyaalaha ay aadka u daneynayaan ay sidoo kale doonayaan inay aadka uga hadlaan waxaana markaas usii dhaadhici doona qeybaha markaasi soomaaliya oo qaramada midoobey waxaana fara badan saaka ay ka diyaarisay kagana hadashay dhegeystayaal haddaba waxaa fiirin doonaa qeybta markaasi hay-adda cunnada adduunka ee faw iyo sidoo kale hay-adda markaasi qaramada midoobey u n ocha maxay soomaaliya ka qortay dhegta iyo hirtaag dhegeystayaal aan isku soo laaban doonaa laakiin marka hore intaanan isku soo laabanin oo sidoo kalena aan waxyaalo kale aanan gudagelin marka hore iyo ogolaada inaan markaala fiiriyo koonfurta sudan waxaana markaasi acting managerian coordinator matthew oo markaas isagana warbixin markaasi looga diyaaray qeybta hay-adda markaas loo simiray u n ocha warbixin ay ka diyaarisay kusimaha iskuduwaha arrimaha biniaadamnimada matthew ayaa shalay markaasi si deg deg ugu cambaareeyay dil shalay markaasi loo geystay shaqaale ka tirsan barnaamijka cunnada adduunka ee w f b deegaanada ka tirsan kadib marka weeraro hubeysan oo lagu qaaday kolonyo qaramada midoobey dabcan waa kolonyo waa kolonyo qaramada midoobey oo markaasi kasoo degay ama alaabtooda gargaarka sitay cunto ah oo gaarsiin rabtay dad ay fataahaduhu saameyn ama fataahada saameyn ay kasoo gaartay roobab halkaasi kadib sida tandiir iyo duug badyent badyent dhegeysta oo gobolka jongalai waxau markaasi ku booriyey mas-uuliyiinta inay markaasi sameeyaan dadaal kasta oo lagu hortegi ama lagu hortegi karo dhibaatada markaasi ay dadka dambiilayaasha ay ka geysanayaan dadka howlwadanada hay-adda qaramada midoobe qeybta hay-ada cunnada adduunka ay ku sameynayaan cadaaladana markaasi la horkeeno in la ilaaliyo sidoo kalena bulshada shaqaalaha biniaadamnimada yuruba hantida dadka ka dhan sida markaasi ay ku sheegayso waxaana arrintaasi ay dhegeysa ku sheegtay sida hay-ada qaramada midoobe ku sheegayso humanitarian personnel and assist across the country wadankaasi koonfurta sudan ayaa lagu wadaa dhegeysa degmada markaasi doog waxaa markaasi saameysay daadad ilaa iyo labada kun iyo labaatankii ilaa iyo markii labaad koo iyo labaatankii sanadkan aynu ku guda jirno iyadoo ilaa iyo boqol saddex waa boqol iyo soddon kun oo qof ay hadda u baahan yihiin oo ay ku jiraan toddoba iyo toban kun oo caruur ah oo u baahan oo ka yar shan sano ay u baahan yihiin arrimaha gargaara biniaadinimada waxaana markaasi hay-adda qaramada midoobey ay sheegtay in markaasi caruurtaas ay haysata macluul xoogan taasoo ay sheegtay inay imikan u baahan tahay gargaar sanadkan dabaayaaqadiisa sii dhammaanayo waxaa laakiin uu sheegay nasiib darra inay tahay baabuurtii kolonyadii markaasi gargaarka waday inay dhexda loo galo sidoo kalena la dilay dad qaar oo markaasi ka shaqeynaya hay-adda qaramada midoobey qeybta markaasi cunnada adduunka w f b waxaay sheegaysaa in markaasi aada uga xuntay iyadoo markaasi dadka fataahadu saamaysay weliba in dagaalo halkaasi doonaya inay ka horiyaan waxaana markaasuu sheegayaa in dadaalo xoogan lagu sameeyo sidoo kalena la ilaaliyay shaqaalaha dhammaan halkaasi ka howlgala koonfurta sudan si markaas loo badbaadiyo ilaaladooda xooga loo saaro waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay in sidoo kale baaritaana lagu dhaqaaqo oo sidoo kale dambiilayaasha markaasi la raadiyo si cadaalada loo horkeeno dhibaatada markaas ay kula kaceen dadka shaqaalaha koonfurta sudan ayaa weli markaasi ah mid ka mid ah jubiyada markaasi shaqo ay markaas ugu adag ee shaqaalaha binaadamnimada ay ka shaqeeyaan sida hay-adda qaramada midoobey qaabteeda markaas qoraalka laga soo xigay waxaana markaas ay sheegayaan inay markaas ay ka qoomameeyaan mar weliba dadkana shaqada ay halkaasi ku culustahay ku adag tahay goobaha markaas aan la geli karin iyadoo rabshada dhibaata dhinacyada kala duwan ay isku haystaan oo xitaa marka qaar ay dhibaato ay kasoo gaarto dadka shaqaalaha waana arrin markaasi siyaasadaysan sida markaas ay sheegayaan dhacdadan ayaa markaasi shan ka dhigaysaa tirada shaqaalaha gargaarka eh lagu dilay shaqaalaha labada kun iyo kow iyo labaatanka sanadkan sida warbixinta ku sheegayso waxaana warbixinta sheegaysaa in shan shantan shan qof ee iminkan ay ka dhigayso tirada rasmiga ah koonfurta sudan iyadoo markaas iminkan ilaalada sidoo kale aada uga gaabiyeen lagana codsanaya kuwa laamaha ammaanka inay sidoo kale si dhow la socdaan gobriba baabuurta kolonyada gargaarka sida iyo weliba shaqaalaha in si dhow markaasi loo ilaaliyo sidoo kale dhibaato iyo gumaad lagula kicin waxaana sheegaysaa in ay nasiib darra tahay laguna digaya dadka arrimaha gargaarka loo fidinayo inay ka waantoobaan arrimahaasi koonfurta sudan ayaa weli markaas ah mid ka mid ah jabiyada kuwa shaqaalaha ugu adag dacwooyinka noocan ah ee markaas kale ah lagu carqaliday howlaha biniaadinimada kuwaasoo saameysa gaarsiinta gargaarka biniaadinimada dadka ku nugul ama dadka halkaasi ku dhaqan kuwaasoo sheegay inay aada ugu nugul yihiin una baahan yihin gargaar laakiin cawaaqib xumo owgeed hasisto halkaasi la geli karin waxaana mar waliba ay sheegayaan inay soo noqdaan baabuurta kolonyada sida markaasi gargaarka kuwaasoo mar waliba cabsi ka qaba inay dhibaato kale kaga soo gaarto masada kala kulmaan waxyaalaha markaasi ka dhacayo koonfurta sudan waxaana ay sheegayaan in qaramada midoobay ay sheegayso in sanadihii u dambeeyey sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankii sanadka aynu soo dhaafnay labada kun iyo labaatankii inay sheegayaan mar labaad inay saameyntu kor iskugu sii shararayso iyadoo sidoo kale doonayso in kaalinteeda doorkeeda ay ka ciyaarto qaramada midoobay weliba hay-adda markaasi u n ocha hay-adda markaasi qaxootiyada u n c r in ay doonayso in dadka dhibaatada haysato laguna tilmaamay wax kor u dhaafay boqol iyo konton kun oo qof ah hadda markaasi u baahan yihiin gargaar binaadinimo waxaa laakiin markaasi hay-adda qaramada midoobe qaybta markaas unisef ayadan ay sheegaysaa in koonfurta suudaan ay ku dhibaataysan yihin sidoo kale ku tibaaraysan yihiin caruurta da-yarta caruurta markaasi aada u hooseyso da-doodana ay markaasi ka sheegtay ku sheegeen shan waa shan sana inay markaasi macluul nafaqadarre ay haysato waxaa hay-adda qaramada midoobe sheegaysaa inay kaalinteeda doonayso inay ka gaarto iyadoo lagu qiyaasi baaritaano xog dheer ama baaritaano markaas hordhaca la soo saaray laguna sheegay in toddoba iyo toban kun oo caruur ah lagu shaydadoona ka yarta shan sana inay hataa halkaas dhibaato ku haysato waxaana qeyda qaramada midoobey sheegaysaa in badbaadada iyo weliba sidoo kale loo baahan yahay sidii macluushaasi looga saari lahaa nafaqadana loo gaarsiin lahaa caruurtaasi waxaana sidoo kale sheegaysa hay-adda qaramada midoobey inaysan keliya ku ekeen dadka caruurta sidoo kalena dadka halkaas keliya laakiin waxay sidoo kale xustay carabaabtay dadka waayeelada ah oo markaas u baahan gacan markaasi in wax nafaqa waa gacan nafaqa ah u baahan ama nafaqa in lagu gaarsi halkaasi waxaana sheegaysaa in ay halkaas weli si adkaanayso gelitaankeeda iyadoo dadaallo xoogan yoliba isdhexgal xoogan ee markaas ay doonayso in koonfurta suudaan hay-adda qaramada midoobey ay ka wada shaqayso sidii xogta rasmiga saxda ah loo wada heli lahaa bal markaa fiirso dhegeystayaal meelaha dhibaatada ku taagan ee koonfurta suudaan sida hay-ada qaramada mukusimaha iskudubaha arrimaha biniaadnimada maadiyo uu shalay markaas sheegay sidoo kale aada u cambaaray wuxuu sheegay in markaas shaqaalaha dhibaatada looga geesa ka tirsan barnaamijka cunnada adduunka ee w h o waa w f b raalli ahaade in markaasi ay weerarka kadib dad hubaysan markaasi ay ku qaadeen kolonyo qaramada qaramada midoobey ay leedahay waxaana sheegay in markaasi taasi ay gargaarka ay hoos u dhigayso dadka la gaarsiinayo dadka fataahaduhu ee weliba dhibaatada abaaruhu wadankaasi ku dhufatay iyadoo sidoo kalena sheegay in dadka qeybaha markaasi fogfog ay dhinaca kala duwan iskugu jiraan qeyb markaasi fatahaadaha rabab qaar halkaasi ka day qaar markaasi abaaro qeyb markaasi ka haysato iyo sidoo kale dhulka markaasi aada u kulol sida hay-ada qaramada midoobey ku sheegayso waxaana markaasi gobolada markaasi joongalaaya ay ka mid tahay sidii markaas wax loogasidii wax looga qaban lahay saxgalka iyo weliba dadka markaasi dhibaatada fowdada wada in ay ku joojiyaan dhegeystayaal waa arrimaha markaasi gargaarka iyo biniaadnimada qaxootida weli ku guda jirnaa dhegeysta dhegeysanaysaan waan isku soo laaban doonaa warka ayaa dhegeysan doontaan maqli doontaan dhegeysta laakiin marka hore waxaa maqli doontaan shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo weliba arrimaha markaasi dadka macamiisha loogu talagalay ee fursadaha markaasi laga doonaya inay kaga faiistaan waqtigan ciida ciida masiixiga ciida christmaska dhegeysta laakiin waa dadka ganacsadaasha kuma xirno tani laakiin waxaa markaasi laleeyahay iminkana haddii aad markaasi ganacsada tahay waxaa fursad haysataa u haysataa maxay tahay fursadda markaas aad leedahay waxaan dabcan aniga adeegsadaa lipana empesa beeshara lipana empesa ayaa adeegsadaa tiin lambarka business waa by good iyo sidoo kale bochila beeshara empesa ayaan sidoo kale noocyada kala duwan adeegsadaa haddaba hanaanka waxaa markaas ku leeyahay beeshara lipana empesa dhegeyste hanaanka lacagaha la iskugu gudbiyo ee empesa ayaa ah mid markaasi kaa caawinaya waxyaabo badan oo adiga markaasi noloshaada aad ku anfacayso haddaan safaricom waxay markaasi doonaysaa inay kaa farxiso kaa qusliso ganacsade weliba adeegsigaada beeshara lipana empesa yuruba sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faa'iidaysa adeega beeshara lipana empesa sababtaa waxaa jira waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ku guulaysan karto dhegeysta gaar ahaana adigoo ganacsadaha isticmaala lipana empesa yuruba portula beeshara halkii mar oo aad aad isticmaasho beeshara lipana empesa ganacsade waxaad helaysaa hadday lacagta markaasi ka sarayso kon waa konton shilin dhegeysta hal dhibici aad helaysa oo aad kaga qeybgelaysa abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah midda maalinlaha midda toddobaadlaha midda bilaha mid abaalmarinta ugu weyn dhegeysanaa abaalmarinta toddobaadlaha waa tan lix iyo toban mooto bajaaj oo qof mar qof waliba markaas uu ku guulaysan karo weliba gobol waliba qof ayaa hal qof ayaa ku guuleysanaya abaalmarinta bilaa waa sideed baabuur nooca isuzu dmax oo gobol waliba oo hal qof markaas uu ku guuleysanayo qofkaas adiga ayaa noqon kartaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee sideeda baabuur nooca xamuulka loo yaqaano vusu tracks gobol waliba qof ayaa markaas ku guuleysanaya tusaale kasoo qaad waxaa tahay ganacsada markaas ku nool isli gaarisa wajerm ama maneera waxaad fursad u heli kartaa inaad markaasi ku guulayso baabuurka nooca pick-upka loo yaqaano isuzu dmax baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaasi badeecadaada ku qaadato inaad sidoo kale macaamiilka aad u gudubto waxa la midka keliya waxaa markaasi kaa xiga ganacsada inaad adeegsata lipana empesa waa business til numberka portula beshara oo ah mid markaasi loogu talagalay dadka ganacsatada ah waa fursad markaasi iyo qof kale leeyahay waad kaga faiisan kartaa oo markaas iska beeldarayn adeegan markaasi kuu fudana inaad si wanaagsan aad u keysato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi ku dirweyn lacagta kale mpesa kugu jirto dad badan oo waxaa markaasi jiraan ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareen lacagtooda ganacsiga iyadoo tan ay markaasi sida qaaska u leeyihiin ganacsida maanta ka faaideyso adeega bashar lipan mpesa oo fursadada markaasi ina markaasi aad noqota mid kaga faaideysan karo t numberka ama beshara lipan mpesa dhegeysta qeybta markaasi portula beshara qeybta tilarka numberka waa businesska markaas adiga necba waa noocyada markaas kala duwan aad markaas uga faaideysan karto sidoo kalena aad qofka uu noqon karo guuleystaha markaas ugu sareeya guuleystaha markaas gobolka qoybar guuleystaha nairobi guuleystaha mombasa waa meel waliba soomaali ay joogto waxa markaas maanta aad fursad ah haysataa dhegeystayaal si aad u noqoto dadka markaas kusoo baxaan fursadaha kala duwan haddayba tahay baabuurta hadday tahay lacagaha hadday tahay markaas tan ugu weyn shirkada markaas isgaarsinta safaricom ee ku siinaysa dhegeystayaal waa hagaag idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari warkii sagaalka subaxnimo ayaa soo dhageysteen dhegeystayaal iyo weliba qadaradii dhaahyada iminkana dib ugu soo laabana barnaamijka arrimaha gargaarka biniadnimada qaxoontiyada dhegeystayaal bal aan soo qabto dhegeystayaal haddaba qaramada midoobay oo markaasi qaylidhaan ka soo saartay abaaraha soomaaliya iyo weliba wadanka markaas ama kuwa ay dariska yihiin sida yemen iyo soomaaliya iyo warbixin ay qaramada midoobey soo saartay ayaa saakaalka ku maqli doontaa sidoo kale waxaa maqli doontaa dhegeystayaal lacag aad u tiro badan oo markaasi loogu deeqay sanduuqa markaasi central emergency respond fund ee wadanka soomaaliya kuwaas markaas la doonaya si deg deg waxaa looga qabta weliba abaaraha dadka markaas qomiyadaha kala duwan ay saamaysay dhegeystayaal lacago fara badan oo aad maqli doontaan dhegeystayaal halka markaasi weliba waxyaalaha markaasi diiradda lagu saari doono iyo weliba inta la rabo lacagtaas in loo adeegsado ayaa markaas halkan wargeyska dabcan uu ka qoray ama maqaal markaasi aad u dheer uu kaga qoray dabcan qeybaha markaasi kala duwan ee hay-adaha markaasi kala duwan sida u n ocha dhegeystayaal bal marka hore aan ku bilaabo qaramada midoobay qeybta markaas waa jumciyada qurumaha markaasi ka dhexeysa ee waxay markaasi kaga deyrinaysaa xaaladaha abaaraha bahsan oo markaasi ku dhufatay dalal badan oo markaas soomaaliya ka mid tahay kuwaasoo markaas duunyadii dabcan meelaha markaas qaarna dad ay haraad iyo gaajo markaas ugu dhinteen oo dhibaataha xoogan ay soo gaartay muddooyinka ugu dambeysay sida hay-adda qaramada midoobe warbixinta ay ku qeexaysa kuna sheegayso saddex meelood meel ka mid ah afar boqol iyo labaatan milyan oo duniyada markaas carabta ah ku nool ma ay haystaan cunto ku filan qaramada midoobey ee sidaas sheegtay taasoo iftimisay lixdan iyo sagaal milyan oo ay soo food saartay nafaqadara sanadkii hore ee labada kun iyo labaatanka taasoo nolosha halis markaasi sii gelaysa sanadkan labada kun koob iyo labaatanka gabagabada markaasi sii marayo warbixin ay soo saartay hay-adda cunada markaas iyo beeraha adduunka ee faw ayaa lagu sheegay intii u dhexeysay labada kun sagaal iyo tobankii labada kun labaatanki ay tirada markaasi nafaqa xumada haysatay dunida carabta ay markaasi kore u kacday oo sararka saraka xoogan ay markaas ku dhufatay ama sare u kacday afar dhibic sideed milyan oo qof ah taasoo gaartay lixdan iyo sagaal milyan oo ku dhawaaday lix iyo toban boqolkiiba dadka markaas wadamada ururka jaamacadda carabta ee soomaaliya oo ay markaasi ka mid tahay musiibada ay aadka ugu habsatay ayaadana si guud u saameysay dhammaan dhinacyada markaasi dakhliga dalalka markaasi dhibaatooyinka colaadaha markaasi ka dhashay xitaa wadamada markaasi dhaqa deganaanshuhudu ay aada u degan tahay kuwaasoo sheegay inay aada markaasi ula liicayso dhibaatada iyo weliba gaajada xumada markaasi soo food saartay waxaana markaasi tali loogu aanayay roobabkii markaasi wadamada markaasi yiman iyo sidoo kale wadanka soomaaliya ka di'i jireen hoos udhac hoogan ku imaada kuwaasoo sheegay in dadka reerguuraagaha dadka markaas xoolodhaqataha ay waayeen wax markaas waxay ku tirsanaan jireen oo xoolihii sidoo kale ay ka dhammaadeen amase ka dhinteen sida horgeys sida uu qorayo dhegeysa maqaalka ama sida qorqoraalka markaas qaayada qaramada midoob qeybta u n ocha ay soo qortay dhegeystayaal waa hayda markaas waxay isla kaashanay hayda beeraha waa hayda beeraha markaas cunada sidoo kale loo yaqaano faw waxay sheegtay in boqol afartan iyo kow milyan oo qof aysan helin cunto ku helin oo cunto markaas ku filan sanadkii labada kun iyo labaatankii taasoo koroo korarka in ka badan ilaa iyo toban milyan oo qof tan iyo sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii sidoo kalena masiibada covid nineteen ee meeshaysan ka marnayn keentana in dhibaato kale oo weyn iyadoo tirada dadka nafaq darada haysato ay gobolka ay kordheen ama sare usi kacday afar dhibic sideed milyan oo markaa loo oo markii loo barbardhiga sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ay aada markaasi kaga hooseyso dhegeystayaal oo ay markaas aada kaga sarreyso meelaha ugu daran ee xaaladaha ba-an ay markaas xilligan ka taagan yihiin waa wadada markaasi soomaaliya iyo yemen oo ay markaas colaadaha ka jiraan kuwaas weli markaasi ah dalalka ay sida xun sida xun u saameysay sanadkii hore dhibaatada markaasi colaadaha iyo abaarahu markaasi aad ugu dhufatay waa gobolo far aad u tiro badan ee wadanka soomaaliya sidoo kale qeybaha kala duwan ee yemen iyadoo markaasi dhowaad waa ku dhowaad lixdan boqolkiiba dadka soomaaliyeed ay goobjoogay dabcan ay ka gaajoonayaan halka in ka badan ilaa afartan iyo shan dhibic waa afartan iyo shan boqolkiiba dadka yemen ee nafaqadaro haysato weliba qaybta markaas caruurta ilxumo ee markaas ayla dhimanayaan yemen waxay markaas leedahay heerarka ugu sarreeya waa dhiigyarida labada kun iyo labaatanka taasoo saamaysay in waa lixdan iyo kow dhibic shan boqolkiiba haweenka da-dooda taranka ay markaasi ku jiraan kuwa markaas lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda beeraha iyo weliba cunnada faw ayaana markaasi sheegtay in gaajada ay kor u kacday boqolkiiba sagaashan iyo kow dhibic xal dalalka markaasi jiraan ururka carabta labaatankii sane ee lasoo dhaafay waa labaatankii sane ee lasoo dhaafay ay sheegtay inay markaasi korarka sicir bararka xaaladaha kala duwan iyo abaaraha iyo weliba gaajada oomanaha inay markaasi sare usii kaceen wadamada markaas daqligeeda sareysa waxay sidoo kale soo bandhigeen herarka markaas ugu sareysa ee burnaanta dadka waaweyn dadka markaas cayiran ee gobolka halka wadamada markaas daqligooda hoose ay ahaayeen kuwa ugu hooseeya sidoo kalena ay markaas dhibaatada gaajada saameysay sida ay warbixintu tilmaamayso soomaalida soomaaliya ayaa markaas xilligan waxay meelo ka mid ah ka jiraan abaaro bahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo weliba dunyada inta badanna ay meelaha markaas qaar xaalada aada u daran laga soo sheegayo ama laga soo tibinayo sidaas oo qaramada midoobey ku sheegtay laakiin markaa fiirsa saddex meelood meel ka mid ah afar boqol iyo labaatan milyan oo dunida carabta ah oo ku nool ma haystaan cunno ku filan qaramada midoobey ayaa sidaasi sheegtay waxaana markaas ay ifisay bidhaamisay lixdan iyo sagaal milyan oo qof ah oo soo food saartay nafaqadarada sanadkii lasoo dhaafay nolosha halis markaasi gelinaysa sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxay markaasi sii laba jibaartay sanadka kor u kaca xoogan sida qaramada midoobey ku sheegayso wadanka soomaaliya ayaa markaasi qeybaha kala mudunoo farta lagu fiiqay ka mid ah sidoo kalena u baahan gargaar biniadinimo taasoo sheegtay in xaaladaha markaasi biniadinimada waxa la doonaya looga qabto wadanka soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale hay-adda qaramada midoob sheegayso in beeraha ay waxyaalaha iyo dadka waxyaalaha markaas ay ku tiirsanaan wadanka soomaaliya ay ka mid tahay beeraha iyo sidoo kale xoolaha laakiin waxaa la sheegaya in dabcan bilooyinkii u dambeysay ilaa iyo sagaal iyo ama toban bilood ay sheegaysa hay-adda qaramada midoobay in roobab aysan ka diin sidaasoo taasoo keentay in abaaraha markaas aada usii daba dheeraato sidoo kale sii fogaato beerihii sidoo kale waxaa dalagyadii ay sidoo kale ku tiirsanayeen in ay hoos udhac xoogan ku imaadaan ama sidoo kale ay soo bixi waayaan waxaa sidoo kale hay-adda qaramada midoobey sheegaysaa qaybta markaas hay-adda faw waa tan beeraha markaas u xilsaaran cunnada iyo beeraha adduunka markaas u xilsaaran ee faw waxay sheegaysaa in xoolo aad u tiro badan ay ku markaasi ka baabeen mise ka dhinteen dad aad u tiro badan ee xoolo dhaqata sanadkan labadi kun waa sanadkii labadi kun sagaal iyo tobankii labadi kun iyo labaatankii ayaa markaasi sanadkan ka ildaran sida hay-ada qaramada midoobey ku sheegayso waxay markaasi usoo cuskatay nafaqa xumada haysata duniyada carabta kor u kacayso afar dhibic sideed milyan oo qof ah taasoo markaasi keenayso ama ka gaartay baa tiro markaasi aada sare u dhaaftay lixdan iyo sagaal milyan ku dhawaad lixdan lix iyo toban boqolkiiba dadka warkaas wadamada ururka jaamacadda ka tirsan ama ka wada tirsan dhegaysan ay soomaaliya qayba ka mid tahay ama ay tahay musiibadan ayaana si guud markaas u saamaysay dhammaan dhinacyada markaasi daqliga ka soo aruura dalaalkooda markaasi hoos waa dabcan waa kuwa markaasi daqligooda aada ku hooseeyo meelaha markaas ugu daran xaaladaha markaas biniaadamnimada xilligan ka taagan waa kuwa markaas wadamada soomaaliya weliba ama gobolada soomaaliya dhegeysta kuwaas oo colaado markaas qaar ka jiraan iyo weliba sidoo kale xasilooni darri kuwaas markaas la sheegay in ay markaas adkaanayso xitaa gargaarka biniaadamnimada in qaar meelo qaarna markaas la gaarsiin karin la geli karin kuwaasoo sheegay in markaas haystaan abaaro xoogan iyo oomana halkaasi ka jiraan haddaba idoo boqolkiiba lixdan dadka markaas soomaaliyeed ay gaajoonayaan ayaa halka waxaa leeyahay halka in ka badan afartan iyo shan boqolkiiba dadka yemen ee nafaqo xumo ay haystaa waxaa markaas layskula limaaninaya mise laiskugu qabanaya wadanka soomaaliya iyo sidoo kale wadanka yemen kuwaasoo sheegay inay sixir barar xoogan iyo sidoo kale xaaladaha wadanka wadamadaasi ka jirta adag inay sidoo kale dadka aysan u dulqaadan karin una adkeysan karin dhibaatooyinkaasi dhegeystayaal haddaba maxaa soomaaliya la siiyey lacagta intee markaas dhan la siiyey maxaa tahay waxaa markaas la doonaya in lagu qabto waa side hay-adda qaramada midoobe waxay sheegtay in markaas iminkan waqtigeeda la joogo in wax la lumiyo maxaa loola jeedaa in wax la lumiyo lacag markaas aada u tiro badan markaas loogu talagalay qaybta markaas the central emergency response fund ayaa sidoo kale loogu talagalay imise gaarsiisan tahay barnaamijka star f m ayaa kaga bogan doontaa dhegeysta soomaaliya iyo weliba xaaladaha markaasi kala duwan iyo weliba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey xaaladaha kala duwan ay ka qorayaan ayaa halkan ka maqli doontaan dhegeystayaal waxayna isku soo laaban doonaa haddii ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal tahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal waxaan filayaa inaa markaasi si wacan oo qurux badan ay noo dhegeysanaysaan dhammaantiin weliba kuwa markaasi daneeyay arrimaha gargaarka biniaadanimada ee qaxootiyada dhegeystayaal dhammaantiin waad mahadsantiin iminkan dhegeystayaal qeybta markaasi soomaaliya weliba lacagaha iyo waxyaalaha markaasi qaar ee dadka markaasi u baahan gargaarka iyo halkay gaarsiisan yihiin sida qaramada midoobay qeybta markaasi u n oja laga soo xigtay ku dhowaad ilaa iyo toddoba dhibic toddoba milyan oo qof oo soomaali ah ama soomaaliya ku nool ayaa markaas u baahan ama u baahnaan doonaan gargaar ilaa iyo ilaa intaa sanad ama inta sanadka sanadkii dhama sanadka soo socda dhammaadkiisa labada kun labaiy labaatanka taasoo soddonkii boqolkiiba kor u kacday hal sano gudaheeda sida qaramada midoobey ee ku sheegtay baaritaano xoogan ay samaysay qaramada midoobey iyo weliba howlwadanada ayaa isniintii shalay sheegtay in ilaa markaas iyagoo bilaabay ku dhowaad hal dhibic shan milyan oo markaasi qorshaha wax ka qabashada bini-aadanimada ee h r p ee dalka soomaaliya dhaqaalahan ayaa markaas lagu taageeri doonaa shan dhibic shan milyan oo ka mid ah dadka u nugul iyadoo soomaaliya ay wajahayso xili markaasi roobaadkii saddexaad oo xiriir ah waana markii ugu horeysay muddo soddon sano ah dhegeystayaal ee markaasi xiriir ah markaas isku daba joogsanayso dhibaatooyinka marxaladaha kala duwan ee qaramada midoobey soo saarso warbixinteeda ku aadan nafaqadarada iyo liba gaajada maclumaadka maclumaadka kala duwan ay soo saartay ku saabsan soomaaliya waqti aan lumin waqti la lumin maayo no time to lose ayay markaasi qaramada midoobey ciwaankeeda ka dhigtay qaramada midoobey a sidoo kale waxay sheegaysaa in toddoba dhibic waa toddobaad waa toddoba iyo toban milyan oo doolarka ka sidaysay sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha deg dega ah ee dhexe ee c e r f loo yaqaano si looga si markaas loogu daboolo baahiyada deg dega ah ee bulshooyinka iyo abaaruhu aadkay u saameeyeen kuwaas u baahan wax ka qabasho deg deg ah sida markaasi qaramada midoobey ku sheegayso waa lacag tiradeeda aada u tiro badan oo markaas lacagta doolarka maraykanka ah qoondaynta ayaa wadarta guud ee maalgelinta ee c e r f ka dhigaysa ee soomaaliya labada kun kow iyo labaatanka ka dhigaysa ilaa iyo konton iyo laba milyan tani waxay markaasi garab waxay garab socotaa ku dhowaad lixdan milyan oo doolarka oo markaasi deeqbixiyaashu ay ku bixinayaan sanduuqa gargaarka biniaadanimada ee soomaaliya kaasoo taageeri doonto mashaariicda hay-adaha caalamiga iyo weliba kuwa markaasi qaranka soomaaliya waa sida markaasi qaybta markaasi sanduuqa lacagta badbaadada ay ku sheegayso waana sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha deg dega ah ee dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya nolosha dadka ku nool soomaaliya ayaa safka hore ku jira mana haysano wakhti aan markaasi ku lumino waa sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso ayaa yidhi madaxa markaasi biniaadanimada ee qaramada midoobey martin griffits isagoo markaasi intaasi ku daray in ay qoondeynayaan qoondo cusub ee ugu talagashay sare u qaadista lacagaha korinta ay markaas u ogolaan doonto si inay si deg deg ah kor loogu qaado waa howlgalka markaasi muhiimka ah dadka markaasi dhibanayaasha ah dadka markaasi u baahan gargaarka dadka markaasi abaaraha aadku saameeyeen kuwa markaasi dalagyadii beerihii markaasi waxaa kasoo goosan jiray hoosudhac ku keenay dadka markaasi barakacayaasha gudaha wadanka soomaaliya ku barakaceen yuliba markaasi kasoo laabtay wadamada markaasi jaarka dariska ah wadamada soomaaliya gudahooda ku sugan waxay markaasi ku xisaabtamaysaa waa deeqbixiyaasha ee kale inay markaasi raacaan hogaanka ay markaasi taageerayaan sanduuqa badbaadinta soomaaliya in si markaasi loogu caawiyo dadka inay iska ilaaliyaan gaajada qoto dheer oo markaas iyo faqri ay dhibaato ku keentay wadanka soomaaliya taasi sheegtay in gacan markaas aysan ku noolaan karin laakiin qaramada midoobey waxay markaasi ku digaysaa in wadamadii markaasi ballanqaadyada yaboohyada bixiye lahaa ee ku taageeri lahaa wadanka soomaaliya in lacagtaasi si fudud markaas loo soo dedejiyo qayb markaasi xubin ay kaga noqoto lacagta kale ee dowlada federaalk ama dowladaha ay markaasi sheegayso waa dowlada federaalk ay sheegayso qoonteynta ayaa markaas wadarta guud sida horaan aan sheegay ka dhigaysaa ilaa iyo waa sanadka labada kun sanadkan iminka si dhammaanaya labada kun koo iyo labaatanka ka dhigaysa konton iyo laba boqolkii waa konton iyo laba milyan lacagta doolarka maraykanka waxay tani markaasi garab socotaa ku dhowaad lixdan milyan oo doolarka oo markaas deeqbixiyaasha ku bixiyaan sanduuqa markaas gargaarka biniaadanimada ee soomaaliya kuwaasoo taageeraya mashaariicda hay-adaha caalamiga iyo weliba kuwa markaasi qaranka ee ka mid tahay arrimaha gargaarka biniaadanimada dhegeystayaal waxay markaasi sheegaysaa in si qoto dheer markaasi la doonaya in lagu ilaaliyo si markaasi loogu gudbo waxyaalaha markaasi faqriga dhibaatada gaajooyinka soo noqnoqda iyo weliba abaaraha joogtada markaasi dowladda markaasi wadanka soomaaliya ka taagan waxaa sidoo kale mudnaanta soomaaliya iminkan ay doonaysaa in loo jilicsanaado sida hay-adda qaramada midoobey qaybta markaas u n oja warbixinteeda ay halkan kaga diyaarisay soomaaliya waxay markaas wajahda todobana waa dabcan tobanaan sano oo markaas colaado ah jahwareer weliba cimilo iyo weliba cudurro markaas halkaasi ka dilaaco ay ku jiraan masiibada covid sagaal iyo toban weliba saameynta ka yeeshay ama uu ku yeeshay cudurka wadanka soomaaliya iyadoo iyadoo sidoo kale ayaxa sare usii kacday muddooyinka u dambeysay inkastoo laakiin imikan ay taasi ay meesha ka baxdeed haddaba dheeraatee oo saameynka ay markaasi dalagyadii beerihii ay ku keentay habka sidoo kale ugu yaraan toddobo ka mid ah tobankii qof ayaa markaasi ku nool meel ka hooseeya waa qadka markaasi waa xadka faqriga dhegeystayaal sida warbixinta ay ku sheegaysa qaramada midoobay ugu yaraan toddobo ka mid ah tobankii qof ayaa markaasi ku nool waa ka hooseeyo dhegeystayaal qadka faqriga sida warbixinta ay ku sheegaysa hay-adda qaramada midoobay at least seven in ten people leeyahay waxay ku nool yihiin below the poverty line dhegeystayaal h r p waxay markaas mudnaanta siinaysaa kaalmeynta waa nafbadbaadinta kuwa markaas aadka u baahan waa sida hay-adda ay ku sheegaysa qeybaheeda waa h r b waa kuwa markaas sanduuqa lacagta badbaadinta soomaaliya waxay markaas mudnaanta siinaysaa kaalmeynta nabadbaadiya inay markaasi ka badbaadiyaan dadka aadka ugu baahan ama sidoo kale ay siiyaan garab waxay diiradda saaraysaa ama saartaa waxa markaasi ka qabashada gaajada nafaqo xumida ba-aan ee ka jirta khatarada markaasi caafimaadka bulshada cudurada dilaaca xadgudubka rabshadaha iyo weliba soo gaarista waxalaha waa walxaha ama waxyaalaha markaasi qarxo in markaas loogu talaga lacagta sandiqada ama lacagta markaasi loogu talagalayo sidii wax looga qaban lahaa ama lacagtaasi qaramada midoobey soo saartay sanadkan labada kun laba labaatanka gabagabadiisa waxaana laakiin markaasi iskugu bidishawan doonto ilaa sanadka labada kun laba labaatanka waa wada waa kuwa markaasi arrimaha biniaadamada ka shaqey waxaa sidoo kale ay sheegeen ujeedadu inay tahay markaas inay hubiyaan in soomaaliya aadka markaas dadka ugu nugul ay helaan ammaan sinaan iyo weliba sharaf leh oo ay markaas ay ku helaan habnoololeedyada iyo weliba adeegyada markaas muhiimka u ah sanadka soo socdo labada kun laba labaatanku waa inaan markaas bixinaa gargaarka ay xaq markaas u leeyihiin dadka aadka ugu nugul ama kuwa ugu nugul soomaaliya ayuu yidhi aadam cabdilmawla oo xiriiryaha markaas gargaarka biniadamnimada ee qaramada midoobey ee qeybta markaasi soomaaliya habka deg deg ah wax markaas waa markaas ku oolka ah ee ah tan ee markaas la sameeyo waxaa markaasi tan oo la doonaya in la sameeyo waa in iyada markaasi loo maraya maalgelin la taaban karo waqti hore markaas lagu talagalay h r b labada kun laba labaatanka iyo weliba caawinta dib u bixinta sanduuqa bini-aadinimada ee soomaaliya ee markaasi ka gaab markaas ay ka gaabsadaan ama sidoo kale aada looga gaabiyey kuwaasoo markaas sheegay in sanduuqaasi dib markaas loo soo nooleyn doono lacag fara badan lagu shubi doono si wax looga qabto sanduuqaasi ama sidoo kale lagu gaarsiiyo deeqyada kala duwan kaas oo markaas isha ugu muhiimsan ee maalgelinta hay-adaha aan dowliga ahayn ee qaranka waxa ay loogu qaban doono qeybta dambe in ka badan ilaa iyo shan boqol kob iyo afartan kun oo qof soomaali ah ee ku nool ayaa markaas lagu qasbay inay markaasi ka barakacaan guryahooda sanadkan oo keli ah colaado markaasi amni darro ay halkaasi ka jirta dhegeystayaa digniin ayaa markaas halkan sidoo kale la diraya warbixin dheer oo markaas qaramada midoobe ka diyaarsay qeybaha markaasi soomaaliya digniinta ayaa markaasi ku dhawaad saddex milyan oo qof ayaa guud ahaan ku barakacay gudaha dalka soomaaliya badina badina waxay markaas u baahan yihiin gargaar si ay markaas u noolaadaan kala bar dhammaan kuwa markaas dabcan la rujeeyey waa haween iyo weliba gabdho kuwaas oo markaas waa kuwaasoo markaas la sheegay in la kulmaan khataro sare markaas xadgudubka galma iyo weliba xadgudub dhanka jismiga lagula kaco dhegeystaan sida warbixintay sheegayso waana mid markaasi keenayso in gaajada ay sidoo kale dhibaatada ay sii daba dheeraato abaaraha abaarta hadda ka jirta waxaa ay baabi'isay waa maciishada qoysaska waxay sidoo kale ku riixday heer masiiba ah waxaa jirta khatar weyn oo ah in markaas haddii aan gargaar biniaadnimo deg deg ah la helin ay caruurta markaas iyo haweenka ragga u dhintaan macluusha ama macluul ay u dhintaan wadanka soomaaliya ay markaas uga digtay khadiija waa wasiiradda wadanka waa wasiirka gargaarka biniaadnimada ee dowladda federaalk soomaaliya arrimaha iyo weliba maareynta musiibooyinka khadiija diiriye waxaa markaasi markaasi la saadaalinaya ama sidoo kale la saadaaliyay inay abaartu ay ay barakici karto ilaa iyo waa dad markaas ay barakici karaan hal dhibic afar milyan oo qof ah lixda bilood ee soo socoto geerida xoolaha oo baahsan ayaa sidoo kale durba lasoo sheegaya iyadoo markaasi qiimaha cuntada biyaha iyo weliba shidaalka ay si xooliya markaas sare usii kacayso qiimahooda waa dabcan howlwadeenada biniaadanimada ama kuwa markaas ka howlgala mise ka shaqeeya dabcan arrimaha biniaadanimada waxay markaas ku baaqayaan in haddii aan markaas la kordhin gargaarka ku dhawaad saddex dhibic sideed milyan oo qof ah ay markaas ku jiraan kuwa uu abaaruhu aad ku saameeyeen ay la kulmi karaan dhibaatooyin ama herar ay kasii daran cunno yare iyadoo tirada markaasi kor usii kici karto afar dhibic lix milyan oo marka la gaaro maajo labada kun iyo laba labaatanka waxaana sheegaysaa in sarkaca xoogan yaliba dhibaatadan lasoo tabin doono sida qaramada midoobe qeybaheeda kala duwan ay ku sheegeen waxyaalaha ay markaasi ku saabsan arrimaha soomaaliya idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba iyadoo markaasi wadanka soomaaliya lacagahaasi sidoo kale u talagalay sidoo kalena cibaaraha markaas imikan aadka looga dayrinayo sidoo kalena laleeyahay dad aad u tiro badan ayaa markaasi macluul xoogan kasoo gaartay abaarihii xoognaa ee wadanka markaas soomaaliya ku dhufatay sidoo kalena xoolada ay ka dhinteen sidoo kalena dadkii beerihii dalagyadii waxyaalihii qaar ay soo goosan jireen markaas ay ku habsadeen qeybaha markaas cimilada isbedeshay sidoo kale ayaxi ayaa haddana waxaa markaasi la sheegaya qaramada midoobey in arrimo deg deg ah looga baahan yahay wax looga qabto soomaaliya waxaana sheegaysaa in lacag aad u tiro badan markaas iminkan wax bilowgeeda sanduuqa markaasi loogu talagalay waa sanduuqa markaasi soomaaliya in wax looga qabto dhibaatada markaasi ku habsatay wadanka soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom haddaba waxay markaasi ku leedahay bashara nilipana empesa dhegeysta hanaanka lacagaha la iskugu gudbiya empesa ayaa ah mid markaasi kaa caawinayo waxyaaba badan oo markaas adigan noloshaada ku anfacayo haddana safaricom waxay markaasi doonaysaa inay kaa qusiso kaa farxiso ganacsade waliba adeegsigaada beeshara lipana empesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faidaysa adeega beeshara lipana empesa sababtoo ah waxaa markaasi jira waxyaaba kala duwan oo aad markaasi ku guuleysanayso dhegeyste gaar ahaan adiga markaasi ganacsada ah isticmaala lipana empesa ulaba bochila beshara halkii mar oo aad markaas isticmaasho bochila beshara na mpesa ganacsad waxaad helaysaa haddii markaas lacag kaa sarayso ama lacag markaas konton shilin waxaa helaysaa hal dhibic oo aad markaas kaga qeybgelayso abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaas ka mid ah dhegeysa midda maalinlaha midda toddobaadlaha midda bilaha midda abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo helayaan ilaa iyo labaatan qof oo ganacsadayaal ah halka toban kun oo qof oo helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah waa lix iyo toban mootobajaaj ah markaas ay ku guuleysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaa waa sideed baabuur nooca zuzu dmax oo qof oo markaasi gobol weliba uu hal qof markaasi ku guuleysanaya qofkaasi adiga a noqon kartaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee ah sideed baabuur ah nooca xamuulka loo yaqaan fusi trux gobol weliba qof ayaa markaasi ku guuleysanaya tusaale kasoo qaad waxaa tahay ganacsade iyo ku nool xaafadii sri gaarisa jermandera waxaad fursad markaas u heli kartaa inaad ku guuleysato baabuurka nooca pickupka loo yaqaano zuzu dmax baabuurkaas waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsiga inaad sidoo kale badeecad markaas ku qaato iyo sidoo kale inaa macaamiilka ood u gudso waxaa lamid ah kaliya waxaa markaas kaa xigaa ganacsade inaad markaas adeegsata lipana mpes business tea lambarka pojila beeshar oo ah mid markaas loogu talgala ganacsade adeegana markaas kuu fududinaya inaad si wanaagsan u kaysata lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaas ku darmayna lacagtaada kale mpesa kugu jirto dad badan oo wax markaas jiraan ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareereen lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas iyaga sida qaaska ay leeyihiin ganacsade maanta ka faa'iidaysta adeega beeshara lipana mpesa si markaasi fursado kala duwan aad u heshaan aan dib ugu laabana barnaamijka dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootida waxaa markaasi aan iminkan dhegeystayaal fiirinaynaa bal arrimaha markaasi dhibaatada marxaladaha kala duwan iminkan soomaaliya markaasi dhibaatada laga doonayo ama laga deerinayo haddaba qaramada midoobey waxay markaasi sheegaysaa no time to lose ay leedahay dabcan waqti aan luminayna ma lahan oo dabcan waa nolosha ayaa loola jeeda dadka markaasi dhibaatada abaaraha ku dhufatay gaajada markaasi barakacyaasha dadka xanuunada kala duwan waxyaalaha markaas ay markaas hay-adda qaramada midoobey iminkan kaga degeysa haddaba waxay qaramada midoobey sheegaysaa in toddoba iyo toban milyan oo doolarka ay kasii daysay sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha deg dega ah ee dhexe ee c e r f si loo daba si markaasi loo daboolo baahiyada deg dega ah ee bulshooyinka markaasi ee abaaruhu ay aada ku saameeyeen waa mid markaasi ay keenayso in kadhig ama hal dhig ahdo ay ka dhigaan no time to lose dabcan waqti markaas aan lumanayno ama waqti aan lumanayno ma jirto ama nolol markaas aan lumanayno ma lahan waxaa markaas la jeeda waxyaalaha markaas dhibaatada iminkan xabaarihii oo markaas aada usii dabadheeraatay wadanka soomaaliya laakiin waqti waxaa la gaaray robabka qoondeynta ayaa wadarta guud ee markaas maalgelinta c r f ee soomaaliya ee labada kun koo iyo labaatanka ka dhigaysaa ilaa iyo konton iyo laba milyan oo doolarka maraykanka tani waxay markaasi karab socotaa ku dhowaad lixdan milyan oo doolarka oo markaasi deeqbixiyaasha ku bixiyeen sanduuqa gargaarka ee biniaadamada ee soomaaliya kuwaasoo taageera dabcan mashaariicda hay-adaha markaas caalamiga ah iyo weliba kuwa qaranka sida hay-adda markaasi qaramada midoobey ku sheegayso haddaba ma la jooga waqtigii markaasi gargaarka sida sida wacan sida saxda ah loo fidin lahaa wadanka soomaaliya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa haddaba mala jooga waqtiga markaasi gargaarka sida saxda ah lagu bixin lahaa iyadoo markaas lacaga aada u tiro badan ay dowladda markaas sidoo kale ay soo saartay hay-adaha qaramada midoobey waxaana markaasi sheegaysa haldhigeeda ee ka dhigayta dhegeystayaal waqti aan naf markaas ama noolal aan lumin karno ma la joogo qaramada midoobey waxay sheegaysaa in toddoba iyo toban milyan oo doolarka ee markaasi kasii daysay sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha deg dega ee dhexe ee c e r f si markaas loo dabolo baahiyada deg dega ah ee bulshooyinka ee abaaruhu aada ku saameeyeen qoondeyntan ayaa markaas wadarta guud ee maalgelinta ee hay-adda qaramada midoobey ee sidoo kale taageerida wadanka soomaaliya c f ee soomaaliya ka dhigaysa labada kun koob iyo labaatanka sanadkan dhimankan dabayaaqadiisa sii dhammaanayo ka dhigaysa konton iyo laba milyan tani waxay markaasi garab socotaa ku dhowaad lixdan milyan oo doolarka maraykanka oo deeq marka ama dooqbixiyaasha ku bixinayaan sanduuqa gargaarka biniaadamada ee soomaaliya kuwaasoo taageeraya macashariicda hay-adaha caalamiga iyo weliba kuwa qaranka nolosha dadka ku nool waa hadalka sida loo dhigay dhegeyso dhegeyste nolosha dadka ku nool soomaaliya ayaa safka safka markaasi ku jira mana haysano waqti aan markaasi ku limin nolol kale ayuu yiri madaxa biniaadanimada ee qaramada midoobey martin grief isagoo intaasi ku daray in qoondeynta cusub ee c e r f ay ogolaan doonto inay si deg deg ah kor loogu qaado howlgallada markaasi muhiimka dadka dhibaatada markaas laga saaro iyadoo markaasi hanaanka istaraatiijiyad iyo lacagta qaybta markaasi loo diyaariyey waxaa markaasi ku xisaabtamaynaa deeqbixiyaasha ama la xisaabtamayna deeqbixiyaasha inay mar sidoo kale raacaan hanaanka hogaaminta tixraaca markaas sanduuqa biniaadanimada soomaaliya si ay markaas uga si markaas ugu caawiyaan dadka inay iska ilaaliyaan ama sidoo kale looga qabto dhibaatada gaajada iyo weliba faqriga markaas sii daba dheeraatay ee ku keentay colaadaha dhibaatada wadanka soomaaliya ka taagan ee waddooyinkii u dambeysay ay soo saartay waxay sidoo kale sheegaysaa soomaaliya oo waxay markaas wajahaysaa tobanaan sano oo markaas colaado ah jahwareer cimilo iyo weliba cudurro markaas dilaacay oo ay markaasi ku jiraan masiibada covid sagaal iyo toban iyo saameynta uu ku yeeshay iyadoo ayaha markaasi sare u kacay dhibaatada uu ku keenay dalagyadii waxaalihi markaas dadka beerihii ay abuurinayeen hoosdhac xoogan ku imaaday iyo sidoo kale hab nololeedka inuu hoosdhac xoogan ku imaada ugu yaraan toddoba ka mid ah markaas tobankii qof dhegeyso dhegeystayaal waxay hay-adda qaramada miladeedka ugu yaraan toddoba ka mid ah tobankii qof ayaa markaasi ku nool meel ka hooseeya qadka fakhriga ah dhegeysa waa sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso warbixinteeda waa sida warbixinteeda ay ku tilmaamayso kuna sheegayso kuna leedahay waxay leedahay seven in ten people below the poverty line waxay markaasi ku liif waxay ku leeyihiin way ku nool yihiin wax markaasi dabaq aada u hooseeyo taasi keenaysa inay tahay qadka meesha ugu xun ee fakriga haddaba waxay markaas hay-adda qaramada midoobey sidoo kale sheegaysa waxay mudnaanta siinaysaa kaalmeynta dadka nafbadbaadiyaasha ah weliba waxay markaasi siinaysaa inay wax kaga qabtaan dhibaatada marxaladaha kala duwan in garabka garab loo taago ama gacan markaas loo fidiyo waxay sidoo kale diiradda saaraysaa wax ka qabashada gaajada nafaqo xumida markaasi ka taagan khatarada caafimaadka bulshada cudurada markaasi dilaaca masii faafa xadgudubka markaasi rabshadaha weliba soo qaadashada soo gadashada waxyaalaha markaasi aan muhiima u ahayn oo sidoo kale waxyaalaha qarxa in ay markaasi kaga gudbaan oo markaasi noqdaan marxalad aan markaas weligood ay ku jiri jireen iminkan ay kaga baxaan iyadoo markaasi qaabka lacagaha istaraatiijiyad loo hadeegsan doono dhegeystayaal waxaa sidoo kale sheegaysa hay-adda qaramada midoobey waxaa sidoo kale ujeedada markaas ay tahay in hubiyaan in ay hubiyaan in soomaaliya aadka markaas dadka ugu nugul ay helaan ammaan sinaan iyo weliba sharaf ah oo ay markaasi ku heli karaan noloshooda in si looga gudbo adeegyada muhiimka ah ay u helaan loona markaasi marin musuq maasuq ah ay markaas ay kaga gudbaan hay-adda qaramada midoobey haddaba waxay sheegaysaa halkan in ka badan ilaa iyo shan boqol koob iyo afartan kun oo qof soomaali ah ku nool ayaa markaasi lagu qasbay lagu qasbay inay markaasi ka barakacaan guryahooda sanadkan gudihiisa labada kun koo iyo labaatanka keliya colaadaha iyo weliba amni darada sidoo kale ay sidii ay aada usii yara waa colaadihii iyo dhibaatadii amni darada markaas iyadoo soomaaliya aada usii yaraatay ayaa haddana markaas lagu qasbaya in dadka barakac xoogan lagula kaco haddaba iyadoo qaramada midoobey lacagtaasi wadanka soomaaliya loogu deeqay sidoo kale sanduuqa lacagaha wax inay ka qabtaan isbedel ku keento sidee markaasi qaabka u wanaagsan loogu maarayn karaa mana la joogaa waqtigii sida hay-adda qaramadooda hal kudhigeed ay ka dhiganayso waa hay-adda qaramada midoobey hal kudhigeed ay ka dhiganayso waqtigii aan lumin lahayn ma la joogo waa waqtigii la lumin lahaa haddaba see loo maareyn lacagtaasi iyadoo markaas isku jirteeda lacag aad u tiro badan ka dhigayso sanadkan gudihiisa labada kun labaiy labaatanka lacagtin waa higsiga ilaa labada kun labaiy labaatanka lacagta qorshaha iminkan sanduuqa laga soo saaray waa sanduuqa waa dhegeysa waa sanduuqa wax ka qabashada xaaladaha degdega ee dhexe ee dowladda federaalk soomaaliya dhegeysaha hore qadka telefoonka ku jira barnaamijka inoo daafuraya soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xaaji rooble
salaad cabdiraxmaan oo gaarisa jooga sorry sorry salaado cafwan raali noqo salaad cabdiraxmaan
aan ku salaamay subax wanaagsan shukran saaxib waa kaa qaday
horta haddaan uguda galo yow soomaalida horta marka horeba dhibaatooyin fara badan bay la daala dhacay aada iyo aad maxaa yeelay muddo badan oo dawlad la-aan ay ahayd oo dawladdan haddana dawlad iska daciif ahoo maaragtay kala qasaabsan oo maaragtay dadkiiba xaggiisa aan loo jeedin ayagoo isku mashquulsan baa horta soomaaliya haysata haddana waxaa kusoo kordhayba maaragtay abaaro iyo maaragtay mashquul fara badan oo dhibaato weyn oo maaragtay xag maaragtay ayaa kusoo kordhay marka waxaa waye horta waan u duceyneynaa horta ilaahay maaragtay horta dhibaatada hataa dul qaada kulley gacan bil aadinam horta laguma dargeeb gacan ilaahay unbaa lagu darjaa aada iyo aad
marka horta dhibaatada allah haka dul qaado madax cadaalad ah oo wax maamushana horta allah ha siiyo marka horta gacan bil aadin keliya horta oo maarata ama gacan shisheeye keliya horta in la suumahna soomaalida dhibaatada faraha badan oo maanta haysato oo ama ma aragtay dagaalo ama shaqo la-aan xagga maaragtay dhalinyarada ah ama ma aragtay xagga ma aragtay abaaro ah iyadoo dhibaatada faraha badan ay ku habsatay ee haddana ma aragtay laga baqayo baas inay barakacyo hor leh inay sii dhacaan marka maadaama lacagtaas faraha badan loogu yaboohay oo maaragtay arrimaha gargaarka biniaadinimada waxaa waye horta in la hela ayaa ku fiicnaan lahayd maaragtay dad cadaalad ahoo arrintaa iyada maamul soomaalidana waxa waye sideeda banaanba horta si cadaalad looga helo wax lagu maamulo way adag tahay marka inay kulliyin horta hay-adaha arrintaas ay maamulaan oo maaragta ay maaragta ka hoo- ka warhayaan oo si hoose maaragta arrinta iyada loo ilaaliyo oo meelaha baahida ay ka jirto si maaragta hay-adda qareemaha midoobey maana inay ayada aad maaragta uga warhayso oo maaragta maamulkeeda arrinta ay ayada ay maaragta gacanta maaragta kula jirto ayaa horta fiican aada iyo aad aada iyo aada marka midda labaadna waxa waaye dadka inay maaragtay kaalmada bil-aadinimada maahna soomaalida meel kasta a joogto waxaa la rabaa inay maaragtay sanduuq intay sameeyaan oo maaragtay dadkaas sayto maaragtay loo gurmado oo maaragtay soomaalida maaragtay meel kasta a joogto maaragtay inay sanduuqyo gaar ah intay sameystaan maaragtay dadkaas sayto sidii loo badbaadin lahaa maaragtay eh, ay ka fikiraan ayaa markaasi waxaa ula jeedaa inay isxilqaamaan oo lacaga lagu aririn bil walba sanad waliba kadibna dadka waxa loogu qabto
Eh, igu celiba meesha waxba gaarigii waxbay ugu buuqeen waxa waaye- waxaa ula jeeda dabcan een, in bil waliba sanad waliba lacag ay soomaalida aruuriyaan sanduuq ay isxilqaamaan si dadka wax loogu qabto
ha arrintaasa ila fiican maxaa yeele dad badan oo soomaalida waxa jira ilaahay waxsiiyo ama dee dibadda ha jiraana ama maaragtay dalkaba ha joogaana haddii sanduuqa asiibta la sameeyo waxay ila tahay in wax weyn loo qaban lahaa maaragtay ummaddaanita maaragtay xag ee ee dib u dejin hataa loogu samayn karo oo maaragtay xagga beerahooda loo maalgelin karo oo maaragtay dadka asiibta maaragtay xagga arrimaha gargaarka xagga caafimaadka iyo nooc kastaba maaragtay soomaalida maaragtay inay iyada maaragtay wax weyn isu qaban kartaa taa waa ila aada iyo aad aada iyo tahay.
aad salaad aada iyo aad marka waana ku salaamaya niyow soomaalida ilaahay ha u keena maaragtay dad cadaalad oo maaragtay wax fahmaya alla ha siiyo marka insha allahu dhibaatadan alla ha ka dulqaadan Aad baad maadaama umahadsantahay.
soomaalida dhibaato weyn ay haysato maanta shukran aad baad umahadsantay sidii qurux badan fikirkaada aragtidaada ugu dhiibatay waa salaad cabdiraxmaan countiga gaarisa iga soo wacay aalabana sidoo kale ka qayb qaatay barnaamijka hogaanka mar weliba waana uga mahadcelinaya saaxiibkaasi waa nin marka weliba ku xiran idaacadda marnamaha iska bedelinayaan kuleeyahay salaadow weliba dhegeystayaasha ay dhegeysanayaan mar weliba nagu xiran dhegeystayaasi umahadsan yahay xigaa kale qaadka telefoonka siinaya barnaamijka walaal soo dhowo magacaaga waan ku salaamayaa alo waa ku salaamayaa soo dhowow
waa dhawaay waa cabdi axmed xaga dheer cabdi axmedow soo dhowow
waa dhawaay walaalow barnaamijka haddii hore aan usii galo horta afar masalo ayaa soomaaliya la degay ma garat maxaa haye noo kala qaad mid waa ay
waa ka xumahay dhegeystayaasi wuu ka qadka telefoonka ka go-ay inkastoo aan rabi laha inuu barnaamijka ka qayb qaato laakiin xegayaasha kale telefoonadan siinaya si markaas fikirkooda iyagana ha un dhegeysto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber to- sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba iyadoo markaasi sanduuqa badbaadinta markaasi lacag laga soo saaray si wax looga kabo ama loogu kabo dhibaatada imanka wadanka markaasi wadanka soomaaliya ka taagan sidee markaasi lacagta loo fulin lahaa sidee markaasi wax looga qaban lahaa ama loogu qaban karaa iyadoo markaasi sida cadaalada wax loogu wax- sida cadaalada sinaanta dadka lagu gaarsiin karaa iyadoo dadka ay dhibaato colaada iyo abaare iyo weliba kala qax jahwareer ay ku dhaceen barakaca gudaha wadanka ay ku barakaceen qaarkood haddaba sidee lacagtaasi hanaanka saxda ah loogu adeegsan karaa sida qaramada midoobey ay maqlayseen ilaa iyo toddoba iyo toban milyan oo caruur ah waa toddoba iyo toban kun oo caruur ah ayaa markaasi dhibaato ka haysta wadanka soomaaliya kuwaasoo u baahan nafaqa darro waa kuwaas u baahan nafaqa waxaana haysta nafaqa darro dhegeysta qadka telefoonka dhegeystaha soo dhawolaa magacaaga
asalaamu calaykum walaalo wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
waa cabdulaahi suudka cabdulaahi suuf tahaye
walaalkey horta waa yaada ee dadka soomaalida xanaa horta wadan in badan maaragtay waxaan soo yeerahay soomaaliya iyo wax laga sii dayranayo
waa fikirkiisa dhegeystaha si soomaaliya wax laga deyrinaya uu leeyahay oo ku mahadsan yahay aragtidiisa dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhawolaal magacaaga alo waa cabdi axmed xaga dheer soo dhawo cabdi axmed walaalow maxaa horta shan shay baa soomaaliya la degay ma garat soona koob waktigii baa warkii baan haye haye ah shanta shay haddaan kala koobo horta mid waa fatahaadaha mid waa abaaraha mid waa ayaxa mid waa musuq maasuqa mid waa qabiilka ma garat aada iyo aad aada iyo aad shantaas waxyaalood oo aan daawo loo helinna wax soomaaliya mataqaana rajo ay leedahay ma garata ma garata eh, malaha ma garat haye
daa- cudurka marka qofka uu ku dhaco daawadiis haddii la helo waa la caafimaada laakiin qabiilkii haba ugu horeeya iyo musuqmaasuqiya waa daawo waa loo laayahay ma garata maxaa dhacay marka daawada maxaa loogu la-yahay waxaa loogu laayahay aniga maanta wax- aniga maanta soomaali baan ahay waxaa igu seefgaraysan ina adeerkay eh, mataqaana inaan garabkiisa taagnahay mhm hadday igu kala igu igu taargetgaraysan tahay adiga inaan garabkaaga taagnahay oo nin shisheeyaha garabkiisa hadaan taagnahay hadday igu taargetgaraysan tahay qabiilku meesha waa ka bixi lahaa mhm laakiin anoo reer hebela inta ay ka jirto soomaaliya mhm musuqmaasuqna uu ka jiro mhm fatahaadahan mataqaana aan waxba laga qabanayna ay ka jiraan mhm abaartii iyo cayisana uu u dheeryahay mhm nin walbaba xil iyo mataqaana jaguu raadinayaa ma ogiya wax dad danleeya ujeeda male wax gaajo u dhintay wax ujeeda male musuq maasuqa dadka in laga celiya wax ujeeda male dawlad mataqaana caadil ah male mataqaana dhibaato kasta waxaase kasii daran colaadaha kasii daran meel walba mataqaana waa hulaaqaysaa Aad wadankii iyo waad aad.
aragtay mataqaana wadankii waad aragtay afgoy iyo xamar soddon kilomitir waa soddon kama kilomitir xornimo looma mari karo ma garan aad baad mahadsan tahay een, cabdi axmedow waa tahay dhegeysa dhegeystahaas u mahadsan waa tahay dhegeystayaal marxaban bitaayimin dhammaantiin isku soo noqod wanaagsan warkii ayaa soo dhegeysateen dhegeystayaal ee tobankii barqanimo gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay iyadoo dhegeystayaal laba iyo saddex dhegeysta qadka telefoonkaan siin doona laakiin marka hore dhegeystayaasha ee, intaan qodobka dooda iyo waxyaale markaasi saaka diiradda ku saaran barnaamijkan u dulmarin dhegeystayaal haddaba waxaan saaka markaasi kaga hadlaynay iyadoo qaramada midoobay iminkana aad markaas uga dayrinayso sidoo kalena ay dhibaato xoogan dad gaaraya ilaa toddoba dhibic toddoba milyan oo qof ah dhibaato markaasi ay soo sa- ay soo food saartay sidoo kale u baahanyin gargaara sanada labada kun labaiyo labaatanka waxaa waxaana markaas la sheegaya in boqolkiiba soddon ay sare usii kacday sar- hal sano gudahooda in boqolkiiba soddon ay koro sare u kacday haddaba qaramada midoobey waxay markaasi bixiso ee sheegtay in markaasi nafna markaasi ay diyaar u ahayn oo sidoo kale waqti aan la siinaynin ama waqti markaasi aan loo hayin in markaasi naf kale ay go-do toddoba iyo toban milyan oo lacagta ayaa markaasi laga bixiyay central emergency response fund lacagtaasi si wax looga qabto si deg degna looga falceliyo abaaraha dhibaatada dadka qowmiyadaha kala duwan ee ku rfata wadanka soomaaliya waxaa ayadda qaramada midoobey tan ay sheegaysaa in konton iyo laba milyan lacagta lagu talagalay sanadkan iyo sidoo kale ka dhigayso in ayadoo garab socoto lacag gaarayso lixdan milyan oo wax markaasi loogu qabto sida ay ku bixiyeen dadka deeqbixiyaasha ah loogu talagalay wadanka soomaaliya somalian humanitarian fund waa s h f haddaba qaybta ma- markaasi maareynta lacagahaas ee iminka markaas laisku haysaa si markaas wax looga qabto si isbeddel xoogan loogu keeno dhegeystayaal iyo ogolaad intaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siinin dhegeystayaal inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsinta ee safaricom dhegeystayaal hanaanka waxa markaasi shirkadda safaricom waxay markaasi ku leedahay beeshar lipana m pesa dhegeysta waa hanaanka lacagaha la iskugu gudbiya m pesa ayaa ah mid markaasi caawinaya waxyaabaha badan waxyaabo badan oo markaas adiga noloshaada wax ku- wax markaas kaa bedelayo sidoo kale wax kugu anfacayo haddana safaricom waxay markaasi doonaysaa inay kaa qusiso kaa farxiso ganacsada iyo weliba adeegsi- adeegsigaada ama adeegaada beeshara lipana empesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faaidaysa adeega beeshara lipana empesa sababto- sababtoo ah waxaa jiraan waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ku guuraysanayso dhegeysta gaar ahaan adiga oo ganacsada isticmaala lipana empesa iyo pojila beeshara halkii mar aad isticmaasho beesha halkii mar aad isticmaalayso beeshara lipana empesa ganacsadii waxaad helaysaa haddii markaas lacagta ka sarreysa konton hal dhibic ayaad markaasi ku- aad helaysa ama kaga qayb gelaysa abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah midda maalinla ah midda toddobaadla ah midda bilaha iyo weliba abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo markaasi ay ku helayaan ilaa iyo labaatan qof oo ganacsadayaal ah halka toban kun oo markaasi helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadlaha waa si lix iyo toban mooto bajaaj ay ku guulaysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaha waa sideed baabuur nooca xa- ee, nooca isuzu dmax oo gobol walba qof oo hal qof markaasi ku guulaysan qofkaas adigaa noqon kartaa dhegeysta abaalmarinta ugu weyn ee sideedda baabuur nooca xamuulka loo yaqaano fu- fu- waa fuzu trucks gobol walba qof ayaa markaasi ku guulaysanaya tusaale kasoo qaad waxaa tahay ganacsade ku nool islii gaarisa wajeer mandheera waxaad fursad markaas u heli kartaa inaad ku guulaysato baabuurka nooca pickupka loo yaqaano susu dmax baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaada inaad sidoo kale badeecadaada ku qaadato inaad sidoo kale macaamiilka aad ugu adeegto waxa ugu gudbiso iyo waxa la mid ah keli waxaa markaasi la- kaaga xiga ganacsada inaad adeegsato lipa mpesa waa lipana mpesa business tier numberka kuwaasoo kala duwan sida Ba- buy goods iyo sidoo kale em, waa buy waa buy goods iyo sidoo kale baybill numberka bojila beshara waa mid markaas loogu talagalay dhegeysta oo maantaba guuleysta aad ku noqon karto hanantile hantile aad ku noqon karto dhegeysta haddii aad ganacsatada qaybta markaas mashaariicda ee safaricom ee qayb aad kaga jirto dhegeysta ee mpesa adeegan ayaa markaas kuu fududanaya inaad si wanaagsan aad u kaydsato lacagtaada ganacsiga ama aad u kaydsato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi ku darmayn lacagta kale ee mpesa kugu jirto dad badan oo waxaa markaasi jiraan ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareen lacagtooda ganacsiga iyo tan ay markaasi adeega sida qaaska u leeyihiin ganacsida maanta ka faa'iidayso adeega beeshara liban ee mpesa si fursado kala duwan aad u hesho oo markaasi noloshaada aad ugu maareyso fursado kala duwan aad u heleso dhegeystayaal waana mid markaasi noloshaada isbedel xoogan aad ku keeni karto sidoo kale rajo xoogan ganacsigaada sidoo kale mpesadaada sidoo kale waxyaala fara badan kuu keeni karta dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaaray laba dhegeysta qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta barnaamijka waxaa daadihinaya nala socodsiinaya anigoo ah yuusuf bakat adigana waad ku mahadsantahay sida quruxda badan noo dhegeysanayso dhegteena ugu raaricinayso dhegeysa bal qeybaha kala duwan ee dhegeystayaasha fikrada aragtooda ku aadan haddaba sidee markaasi lacagta loogu maareen karaa sida abaaraha looga baxo dhibaatada iyo weliba baahida kala duwan iyo dadka barkacayaasha waddanka soomaaliya sidee qeybta saxda ah lacagta loo maarayn karo waa qaabkee qadka telefoonkaad ku jirta saaxib soo dhawoon ku salaamaya magacaaga warqa wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
maxamed tabana gaarisa maxamed tabana gaarisa dhikabure soo dhowow saaxib
saaxib waan fiicanahay arrinta hadda ka dhawaajisay horta haddii lacagtaas ay badan tahay laakiin haddi dadka sidii loogu maaraynayo maanta hadda xareyaan qaxootiyan aan degnaa oo hadda mar dhow aan kasoo guuray ma garan aye
dadka qaxootiya wallaahi nolosha ay ku nool yihiin ehe
nolol aad u cakiran oo aad u qallasan weeyaan ehe
marka waxaan leenahay ilaah ma wax bixina karaya ilaahay ha ku kor qaadan leenahay culayska saaran ayagana aada iyo aad
ha asalaamu calaykum wacalaykum salaam qadka telefoonka barqa wanaagsan waan ku salaamaya soo dhowow waa cabdi axmed xagadheer cabdiow soo dhowow cabdiow sheekadii baa daayo kala gooday horta waxa weeye ee, dhibaatooyinkaas horta iyo soomaaliya la degay mideeda kale anigu waxaanba qabaaba lacagta intaas la eg in soomaaliya mataqaanaa hadda waktigan hadda xaadirka ah in- in kasta oo dadkeedii uu noqday dad musuq maasuq besa ka shaqaynaya iyo dhibaato ka shaqaynaya lacagtaas in dad qay mataqaanaa madax bannaan oo qaydiya oo goobjoog ka ahaado oo meel kasta ay ku baxayso ogaada in mataqaanaa ayaa loo baahan yahay Mhm.
mideeda kale mideeda kale waxa weeye dadkan waxaa madaxa ka galay waxa la yidhahdaa qabiil qabiilna lagama daaweyn karo in dhiiggaba lagami dhiigba loo shaqaynaya dhiiggaba in laga miiriyo dhiigka lagu shubayo ma ogiye Mhm.
ee mataqaanaa d- qabiil daawo waa loo waayay marka marmarka qaarkood waxay idhahaysaa nimankan waddanka hadda xukumaya ama mucaasib ha ahaado ama muxaasaba ha ahaado dadka masaakiinta ah dan iyo heella kamay laho waliba mar baa waxaa waxaad badhahaysaaba dad waddankan dadkii lahaa aawo dadkaan umaba lahaa waddankaani because nin waddankiisi saas u gelaya nin nin inuu dhisuu rabaa nin inuu dumiyuu rabaa nin waa majaxaabinaya nin ninkii wixii wax wadi lahaa buu labada waad ku dhegan yahay marka waxa weeye lacagtaas iyada ah in laga fiirsado oo mataqaanaa meeshii ay ku bixi lahayd dad madax banaanba in ay maamulayaan moogiye dadka hadda joogo mataqaanaa lacagtaas iyada ah ma maaran karaan mina sidii la rabayna uma soconayso dadkii la rabay in loogu talagalay oo usoo baxayna ma helayaan dhibaatooyinkaasaa soomaaliya yaallo dee kolley ilaahay waa soo hanuunin karaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa cabdi axmed mar kale barnaamijka ka qayb qaatay ugu mahadsan yahay saaxiibkaasi oo aan uga mahad celinahay xegaha kale qadka teleefoonadan siinaya walaal soo dhowow magacaaga waan ku salaamaya halkaad ku sugan tahay Ee, inkastoo een, waqti yar ay noo soo hartay gowrowna markaasi aan hawada aan isku macsalaameyn doono qadka telefoonka saaxib barqa wanaagsan alo sar f m walaalan ku maqlaya magacaaga tahay ka gudbaya xigaha kalan siinaya qadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin meel walba joogtaan soo dhowaada waan iga mahadcelinaya sida qurux badan ana ula socotaan ono markaasi aad iskula falanqeynayno arrimaha markaasi ka taagan wadanka soomaaliya weliba hay-adaha qaramada midoobay warbixinta markaasi kala duwan ay soo saareyso kuwaasoo ku sheegtay in macluusha dhibaatada markaasi ka taagan wadanka laakiin lacag aada u tiro badan imika loo qoondeeyey si wax looga qabto looguna badbaadiyey dadka dhibaatada kasoo gaartay abaaraha wadanka soomaaliya ah walaal magacaaga soo dhowow halo star f m waan ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdo haye yiibaga subax waxaan u wanaagsan aad baan kuu salaamay adiga iyo dhegeystayaasha meel kastaba shukran ifa mase dhadhaab xagar dheera waan dhowanahay xaga dheerhaa maasha allah waa lagu wacan yahay marka arrinta haddii aan si yara guda galo lacagtaa horta waa lacag badan hadda la sheegahayo marka dadka laakiin oo isku maamuli lahaa oona maamuli lahaa yacni waxaan u malaynayaa mi- inayna inayna joogin hadday hadda joogaanna yacni waxaan u malaynayaa inay ay daa- cadaaladda ay iskaba yar tahay oo awooda yacni sharciyo xoog badan oo maaragtay la is- laga laga cabsado oo maxkamada toos u madax bannaan waxaa weye waddanka haddii heykelladiisa sharciyadiisa day haddii maaragta ay kala madax bannaan yihiin iyo kuwa- mid kasta ay xoog badan tahay qofka in sharci uu ku dhow yimaaday uu ka baqayaa ma garatay aad iyo aad aad iyo aad cabdo marka taas ayaa yar waxaad arkaysaa hal shaksi keligii oo waxaad arki asagana u yar asagana u weyn oo maarata wax oo dhanba gacanta asaga ku haysto oo cid ka daba hadli kartaan leen oo dembi hataa dembiiliyaal inay difaac hataa dembi galeen qaarkood difaacayaan ayaa laga soo heli ma garan aad iyo aad marka saa darteed waxaan qabaa iskama maamuli karaan haddii intaas la eg hadda ciddi maamuli lahayd marka waxaan dhihi lahaa bal dowladahan caalamka iyo hay-adahan madax banaan iyo bal kuwa waxaa naga maamulaan baan hadda dhihi lahaa intii amanaga aan ka helayno mashaaciyad aan ku- aan lagu kala dambeeyo oo lagu kala cabsado iyo iyo maaragtay tadbiir kala deganaan xoog badan intaan ka helayno wax qabanaada mas-uuliyad xoog badan oo hantidaas intaa leeg lagu wareejiyo inaan lahayn baan marka waxaa leedahay cabdi marka cabdi waxaa leedahay eh, soomaalidii dadkii mas-uuliyiintii cid lagu hadlayn kara ma aha lacagtaasi barabbi hadda ma aana gaarinba hadda mataata ma aana gaarinba hadda weli annagaaba yaxamayaaba looda markay beeqa saca saca ka ka dambeeya geeska dabal kaga soo dhufataa marka hadda heerkaas aan iska maraynaa weli maana maana adkaysanin aad iyo aad mar marka waxaan dhihi lahaa weli arrintaas way dhiman tahay in lagu wareejiyo hantida intaa leeg mid gaaran baa ku takrifali doonta sharci sharci qabanayana ma jiro marka xoolahaas wayna baxeen hadhow magac magaca annagaasay ku baxayaan meel kuma eedhayaan marka waxaan dhihi lahaa arrintaas ha eedaha looga fiirsado asalaamu calaykum baan idin salaamaya halkaas ku aad waad umahadsantahay cabdow dhankaasi xagar dheer uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystaha qadka ugu dambeeya walaalan ku salaamaya magacaaga soo dhowow Waan ka xumay qofkaasi qadku ka baxay mar kale soo beegsan ayaan leeyahay inkastoo een, gabagabadii aan soo gaarnay hal dhegeystay aan qadka u siin- oo aan siinayo fursadda si barnaamijka markaasi aan usoo abjiro sidoo kalena aan usoo gabagabay dhegeystayaal bal dhegeystayaasha hal dhegeyste ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka qadka telefoonka dhegeystaha ugu dambe walaal magacaaga waan ku salaamaya soo dhowow Ah, dumaqa ku salaam saad.
waa kaa qad walaal magacaaga
Ah, baakati walida xabadan soo.
magaca kaasio Ah, baakati baakati.
ba- eh
Ah, baakati baakati.
saaxiibkaas raadiyaha ku dheer waan ka gudbayaa haddaa hadashin waxaa lii maxaad u hadash waa tahay waa tahay dhegeystahaasuu ku mahadsan yahay dhegeystayaal halkaasuu kusoo ameeraya barnaamijka hogaanka arrimaha xaaladda waa dabcan arrimaha markaasi gargaarka biniaadamada iyo qaxootiga aad kala socoteen star f m dhegeysta waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha iminka soo beegsanaya idaacadda waqtiga ayaa markaasi nahayaa dhegeystayaal halkaasi ayaan kusoo ameeraya dhegeysta saaka diiraddan ku saaran arrimaha markaasi soomaaliya ka taagan koonfurta suudaan iyo sida dhanka- waa dhanka kale dhanka siiriya arrimahaas iyo xaaladaha ayaan barnaamijyada markaasi ku kala eeganay awaaraha faw hay-adaha markaasi kala duwan sida hay-adda qaramada midoobey qeybta markaasi qaxootiyada u n h c r hay-adda markaasi cunnada w f b hay-adda markaasi beeraha iyo faw iyo hay-adda markaasi caafimaadka w h o hay-adaha markaasi kala duwan sida hayadda socdaalka i o m ta hay-adda markaasi u n ocha warbixinada badi ay markaasi kala ay ka socdeen hay-adaha markaasi ah u n ocha iyo sidoo kale hay-adda socdaalka adduunka dhegeystayaal mahadsanidin sida qurux badan aad ugeys- u dhegeysanayseen oo la socotay idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aniga si aad ah ayaan idinigu mahad celinayaa sida markaasi ay noo dhegeysanayseen dhegteena nagu raadicinayseen sidoo kalena iskula fahmin iskula gorfeyn dhegeystayaasha iminka qaadka telefoonada soo wacayana waan ka raaligina kuwa ka qayb qaatan oo mahadsan yihiin kuwa markaasi u suurtagelinaysa- u suurtagal weysana waan ka raaliga waqti kale ka badan dhegeystayaal kuwa markaasi dhegta inoo raaricinaya kuwa markaasi biisiga iyo weliba s- telefoonada soo wacay laakiin u suurtagal weysa ayagana waxaan leeyahay sorry cafwan waqti kale berito arrimaha xalaada dalka dhegeystayaal waxaa mahad u noqayaa dhammaan dhegeystayaasha ka qayb qaateen ee dhegeystayaasha sida Cabdal- waa salaad cabdiraxmaan gaarisa naga soo cabdi axmed dhadhaab oo markaas saddex mar ka qayb qaatay sidoo kale shan arrimood oo markaas dhibaatada ku haysa soomaalida markaas ka hadla isagana cabdulaahi suufta oo dhanka etoobiya naga soo wacay maxamed tabane dekabuure gaarisa naga soo wacay iyo sidoo kale cabdow dhegeystayaha ugu dambeeyay qadka telefoonka dhanka xagadheera iga soo wacay ayagana maadda ayaan dhammaan u u mahadnaqayaa inkastoo laakiin waqtigeena la tegay oo aan doonaya dhegeystayaal fara badan inaan qabto oo sidoo kale aan u ogaado bal fikradooda iyo aragtidooda markaasi ku aadan xaaladda soomaaliya yuusuf bakad wuxuu inii leeyahay sidaasi nabadgelyo waxaynu ballan ah maalinta berito haddii ay bahraarkan oo shukran shakuran wa shukran jaziilan garabkiina rabbi ha galo inta xanuunsan caafimaad taam ah ayaan ilaahi subxaana watacaala uga baryana inta korbaysana kurbada allah ka dulqaado farad kheyr qabo dhammaantiin shukran shakuuran